cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday cidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay in uu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inalo garfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa dhallinyarada iyo dhafarka waxaa ila falaqaynaya martida kale ah sailici saciid sowda xasan iyo mustafor same oo uu wehliyo dhaktar maxamed cabdilaahi ciise gaaldiid oo aan wax ka weydiin doono hurdayarida iyo waxyaabaha ka dhalan kara farsamadu waa ibraahim cali soo saarista iyo tebintu waa anigoo sacdiya nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado afsaab ku meydho sanitaysor inta aad heli karto aad uga foojignow kulamada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag ummad weliba xoogga ugu muhiimsan oo ay ku tashataahi waa kan dhallinyaradeeda waana sababta ay dowladaha horumaraya ee caalamka u jiheeyaan mustaqbalkooda iyaga oo ku maalgelinaya malaayiin doolar ummaddeenna in ka badan toddobaatan boqolkiiba waa dhallinyaro sida sahankii u dambeeyey oo ay samaysay dowladda federaalka lagu shaaciyey kuwaasoo badankood shaqa la-aan ah shaqa la-aantaasi darteed ayaa in badan oo ka mid ah waxay isku taxluujiyeen in ay wakhtigooda firaaqada ah isdhaafiyaan iyaga oo ciyaaraya kubadda cagta iyo waxyaabo kale oo caafimaadkooda xoojin kara dhafarka oo aan ula jeedo in saacado badan uu ruuxu soo jeedo habeenkii ayaa ka mid ah waxyaabaha taban oo ay isku dhaafiyaan wakhtigooda markaas oo ay badankood isticmaalaan baraha bulshada beddelka habeenkii ayay seexdaan maalinkii halka qaarkooda shaqeeya ay maalinkii shaqo tagaan halka kuwa waxbartayna ay waxbarashada aadaan iyagoo aanan helin wakhti ku filan oo ay hurdaan haddaba marka laga soo tago sababtaasi shaqola-aanta ah maxaa kale oo ku xambaara soo jeedkaasi badan ma jiraan waxyaabo anfici kara oo ay kaga faa'iidaysan karaan sideena looga baaqsan karaa saameynta taban ee ka dhalan karta weydiimahan iyo kuwo kale ayaan kaga warcelinaynaa doodan oo ay marti ku yihiin saylici saciid sowda xasan iyo mustafor same soo dhoweyn kadib waxaan ugu horreyn weydiiyey maxaa ku xambaari kara dhallinyarada in ay dhafraan habeenkii waxaana warcelinta ku hormaraya saylici saciid
waa mahadsan tahay sacdiya walaha ku jira doodana waa salaamayaa idaacadda himilo iyo dhammaan madaxdii shaqaaladeena aad ayaan ugu mahadnaqayaa haddaan u gudbo su-aashaa jawaabtida dhafarka maxaa keena dhafarkan waxaa amsa runtii waxaa keena duruufo ama xaalado si ogsoonnahay dhallinyarada maanta ku jirta da-da dhallinyaranimo waxaan dhigi karnaa boqolkiiba aduu ku dhawaad siddeetan ama sagaashan bu aada u dhafraan waxyaalaha sababa haddaan anugu ra'yigii ku darsado dhowr waxyaaladaa sababi kara waxaana ka mid ah qofka inuu mashquul saa-id yahay maalintii oo kaleete taasna micneedu ay noqoto inuu habeenkii ama wax akhrisanayey ama wuxuu daawanayey ama qof ula sheekeysanayey ama wuxuu lahaa inuu habeenkii u wareegsado oo intuu waqtiga habeenkii ku nasadaa ka jaro uu dhafar ku bixiyo marka waxyaalaha dhafar keena anuu wax intaas ayaa ku tilmaami adaa maasirtiin dhammaantiin
waa mahadsantahay saylici waxaan soo dhaweynayaa markaan mustaf mustafow bal adiguna dhankaaga maxay kula tahay sababaha keeni karaa in ruuxu uu dhafro waa mahadsan tahay walaashay runtii waxyaabaha ku taamaya ama dhallinyarada ku riixaya inay habeenkii dhafraan sababo kala duwan ayaa jira sababta koowaad aan isleeyahay dhallinyarada inta badan dee waxaa weeye dhallinyarada waxay iska jecelyihin xilliga dhallinyaranimada layahay in la caweeyo oo dadka lala sheekaysto taasi waxa ugu sii darsamay warbaahinta bulshada ama saxaafadda bulshada oo runtii aan dhihi karno waa waxa keliya dhalinyaradu ay ma habeenkii ilaa qofku xilli dambe uu ku gaarayo marka asbaabahaas iyo asbaabo kale oo arrimo waxbarasho qofki inuu iskaga soo jeedaa macquula marka dhafarkooda runtii waa dhaqan dhalinyaradu ay leeyihiin oo meelo kala duwan laga soo dhambasha waa mahadsantahay mustaf soodooy soo dhawow maxay kula tahay sababaha keeni kara qofka dhalinyarada ah inuu dhafro
abaayo sacdiye aadaa u mahadsan tahay kasooda ahaan waxaan isleeyahay saddex qodob baa dhalinyarada dhafarka u horseeda mideeda koowaad oo ah caweynta in saaxiibada lala caweeyo ama banaanka la aado dhalinyaradu waxay aada u xiiseeyaan la sheekeysiga mideeda labaad oo ah social mediaha dhankuu doonaha ahaadee qofka dhalinyarada ah waxaa laga yaabaa inuu xogti soo korartaba uu ka raadiyo social mediaha taasna waxay ku qasbi kartaa inuu dhafo midda saddexaad oo ah xasaabaha waxaa laga yaabaa qofka dhalinyarada inuu xasaabo xili dambe uu ku gaaro uu dhafro taana way keeni kartaa aan isleeyahay
saylicyow haddaan kugu soo laabto sababaha dhalinyarada ku xambaari kara inay dhafraan waxaad ku sheegtay in qaarkood ay shaqeeyaan shaqadaasna aysan marar qaar u saamaxaynin in ugu yaraan uun ay fursado helaan habeenkiina ay fursad ka raadiyaan marka fursadda ay habeenkaa ka raadinayaan halkii ay jirkooda ka nasin lahaayeen maxay tahay bal meesha haddaad bidhaamis
waa maasanta walaashay runtii fursadda ana waxaa ku tilmaami karaa qofka horta maalintiisa oo dhan jaama qofka habeenka dhafraaya tusaale ahaan da nafteeda tusaale lasoo qaado kalete xajada xilli maalintii hore aada u mashquul badnaa aniga maalinkii hore shaqo ku jiro labada gelin ordayay baan maxaan ku dhahaa habeenkii markaan nasalay ama seexan ahayd waxaa jiri kale howlo ku yaalla su-aalahan jaamacada dhiganayay assignmentiga ku yaalla waxaa la rabaa matalanba iyo sheeg assignmentiga caaway saqa dhexe kaa dhacay kate waqtiyada ku qasbata markaas inaad dirtid marka waxaa ku tilmaami karaa waa saxooda qofkas ayuu nasta wuu jecel yahay hasaate duruufta ku qasbaysa inaad soo jeedid waxaa kaloo jiri kara mararka qaar ayadoo duruufta ay isku qasbeen kate qof intuu noloshiisa cayahan ula qabsaday duruuf asoo ahaanba ama daawasho kusoo jeeda ama caweyska kusoo jeeda sida ay saaxiibada sheegeen ama qof markaas uu ka tegi waayo kate lasoo jeeda mustafa waxaad ku dartay sababaha keeni kara qofka inuu dhafro waxbarashada oo aad tiri in qofka uu waxbaranaya ayaa laga yaabaa waxbarashada keeni karta qofka inuu dhafro xil walba waliba si joogta ah maxay noqonaysaa haddaad iftiimiso waa mahadsan tahay walaashay runtii waxbarashada qofka sababta u keeni karta inuu dhafray ka mid tahay tusaaleaan soo qaadanayaa qofkan wuxuu dhigtaa jaamacad dibadda ah aniga tusaale ahaan jaamacad dibadda aan dhigtaa wixii saddex saac ka dambeeya afar saacan soo galaa ilaa lix saacan ku gaaraa lix saac markaan ku gaaro tusaale ahaan wixii ka dambeeya dee intii aan yacni warbaahinta bulshada aan eegaya maalintii wixii lasoo dhigay unbaa waqtigii dhammaanaya ma garatay marka waqtigii qofku siinaya waxbarashada marka xilliga waqtiga habeenkeena dee xilliga jawigun iska degan yahay internetkun iska fiican yahay weye ma garata marka sababtaas qofka ku riixaysa in uu yacni habeenkii maalintii maadaba lasoo shaqaysanaya in habeenkiin haddana lagu daro oo xilli dambe qofkii uu iska jiifto waa maasan tahay aragtidaada wicaddahay mustafo markan soodaan dhankeeda fiirinaya sooday sababaha waxaad ku sheegtay in warbaahinta bulshada ay inta badan dhalinyaradu ku dhafraan iyagoo haasaawaya marka bal aragtidaadaas haddaad bidhaamiso
dabcan haa hasaawuhu dhafarka wuu keenaa waxaana tusaale ah kasoo qaad haddii labada qof ay ku kala nool yihiin laba wadan oo kala duwan waxaa adkaanaysa in labadii qofood ay hal xili wada xiriiraan waxaa jirta wadamo naga horumarsan saacad ahaan annagana aan ka dambeyno iyo kuwo annaga aan ka horeyno ee iyagana naga dambeeya labadaas qofood waxaa laasim ah in yacni xilliyada qaar sida badanaa waxay iskeenaan habeenkii intiisa dambe ay wada hadlaan qofka wuu ku qasban yahay markaa mideeda labaad aan u sababeynayo waxay tahay haddii aan dhallinyaranahay waan wada ognahay qadka waxaa lagu gaaraa ilaa xiliyo dambe waxaa laga yaabaaba dadkii xitaa wadanka isla joogay in afar sac kadibba ay sheekadu u bilaabato marka ayadana taabaan u sababeynayaa
waa mahadsantahay soodo markan su-aal guud ayaan idin dhex dhigayaa inta badan dhalinyarada dhafra intooda badan waa kuwo bilaa shaqo ah marka soo lama dhihi karo waqtiga faraha badan oo ay haystaan ayay kulminayaan dhafarka habeenkii ay dhafrayaan markan waxaan soo dhaweynayaa mustaf tahay walaashay waa jiraan dadku markii waqti firaaqa la haysto qofka dhalinyarada haydee waqtiga culays unbuu ku hayaa culayskaasi wuxuu rabaa inuu dee fasax ka qaato marka dee sababta fasax uga qaadana waxawaaye inuu madadaalis iyo waqtigii xilligii habeenkii maalintii maalintii habeenkii dee qofka duushan shaqeynayn dee oo maalintii dhan iska jiifa habeenkiina waa inuu soo jeedo ma garatay si uu nafsadiisa uu u helo marka waa saxtaasi waa arinta ugu weyn dhalinyarada soomaaliyeed jaamacadaha ka baxay ama shaqo la-aanta ama kuwaana waxbaranba ay wajahayaan waana caqabad la doonaya in xal laga gaaro oo dhibaato qarankan iyo bulshadan iyo mustaqbalka soo socdaba dhibaato ku ah runtii
waa maadsantaa mustaf isla su-aashan ayaan siinayaa sowda maadaama badigood dhalinyarada soomaaliyeed ee dhafraa aysan shaqaynin oo bilaa camal ay yihiin soo lama oran karo dhafarka qudhiisa xal ayay ka raadiyeen si ay waqtiga isku dhaafiyaan sooda
fikir ahaan ma qabi aniga in dhalinyaradu ay u dhafraan yacni shaqo la-aanta haysa ayagoo waqtiga iskaga luminayo habeenkii waxaana tusaale ahaan usoo qaadan karnaa even haddii qofka dhalinyarada xitaa uusan shaqaynin waxbuu bartaa tusaale ahaan aniga qudheyda waxaan ahay arday jaamacadeed gelina waxaan aadaa jaamacadda gelina hooshii gurigaan qabtaa anigoo og habeenkii inaan daalanahay mararka qaar waxaa dhacda inaan xili dambe qadka aan ku gaaro haddana marka keliya uma sifayn karno in dhalinyaradu shaqo la-aanta ogeed ay waqtiga iskugu dhaafiyaan way jiraan hal iyo labo oo aanan fursad maxay hayto fursada subaxooda ay badan tahay haddana saa isku dhaafi laakiin waxaan isleeyahay ma badna dadka
waa maasantahay soodu isla weydiintan ayaan kusoo dhaweynayaa saylici
wamaastaa weriye aniga jawaab ahaan waxaan qaba ahaa dad in badan oo kamid dhalinyarada waa shaqeyn ama bilaa cawalah inay waqtiga dhafarka isku dhaafiyaan sababtan waxay tahay qofka markuusan shaqeyn maalinkii odhan mugu nastaa mugu jiifaa taas waxay keenaysaa ilaa habeenkii maalinta qofka loo mujiif karin habeenkii inta badan soo dhafro waana inta u badan yihiin matala ardayinka jaamacadaha dhameeyaan mataqaana shaqooyin ka qaban kuwa iskaneesha dhameysay kale shaqooyin ka qaban way isku madaaliyaan waxay waxaan u isticmaalaan inay waqti ku lumiyaan marka waa waxaan aaminsanahay tahay qeyb ka mid ah waxyaalaha dadku ay dhafraan inay ka mid tahay shaqa la-aantu sabab waxa kuwa alamadaas hadda si faahfaahiyo qofku matalan qof biri subax shaqo leh xilli hore ma awoodin inuu caawa dhafro marka laakiin qof aan beri subax shaqo lahayn waa iska soo jeedaya caawa o dhan beri subax xilligii markii dadku shaqooyinka u dareeraan ama qofkii hawlla hawsha aadane isna wuu seexanaya marka kaasi waa qeyb kamid aan qabaa mid ka mid ah sababaha ay dhalinyaradu ku dhafraan ma ka dhigi karnaa weliba kuwa ugu waaweyn ee warbaahinta xiriirka bulshada oo ay dhici karto qofka isaga oo maalintii soo shaqeeyay ama uun jaamacad ka yimi inuu inta dhex galo habeenkii xilli dambe uu ka baxo waxaan runta oran karnaa warbaahinta xiriirka bulshada wax badan ayay dadka mataqaanaa ka bedeshay qofkii waqti hore seexan jiray maalinta maruu ku jiro maxaan ku irahdaa ardayda baraha bulshada mid kamid ah xitaa waxaa aragnaa mararka qaar annaga qofkii masalanba adigoo waqti ama jadwal leh oo masalanba rabo inaad xilligaas ama saacadaha seexatid inaad qadkii fulatid istiraadid waxaan kan kan si haba saacad saacad waqti mataqaa u baxay todoba daqiiqo inuu waqtiga dhan u kaa tago marka waa qeyb weyn ka qaata mid kaleta ahaatay warbaahinta bulshada waxay ka qaateen qeyb aada u weyn in qofka ay soo jeedaan qofka macnaha inuu si boosif u isticmaalo inuu si negatif u isticmaalo waa dood kale iyo ciwaan kale laakiinse haddaa weydiisay ma ka qaataa kaalin weyn ma ka qaataan warbaahinta baraha bulshada dhafarka waxaan aaminsan lahaa aada maastaa dhammaantiin
gartay sababahaas aad qofba sabab uu sheegay ee uu bidaamiyey ayaa keeni kara iyo kuwo kale in ruuxa dhalinyarada ah oo uu uu dhafro oo uu xili dambe seexdo marka bal sababahaasi maxaa ka dhalan kara markan sawdo ayaan soo dhaweynayaa kasawda ahaan saddexdii shay ee aan u sababeeyey inay dhafarka keenaan waxaan isleeyahay marka hore waxay wuxuu keenaa dhafarka caafimaad daro midii xigta wuxuu lumiyaa waqtiga mideeda saddexaad wuxuu dib u dhigaa qofka rajadiisii iyo howlihii uu qabsan lahaa dhafarka dhalinyaradu ay dhafarto maxaa ka dhasha Ee, runtii sax weeye Ee, qofka dhalinyarada ahi sida rasmiga caafimaad ahaan wax ka badan sideed saacadood inuu hurdaa loogu talagalay dhafarka wuxuu keenayaa sababo caafimaad oo cudurro mentaal ahaan ataa uu keenayaa Ee, dhafarka badan waqti lumis buu keenayaa waqtiga qaaliga ahaa ee uu beri iskula xisaabtamayay oo nolosha dhanba waxa laga sameeyaa waxa weeye waqtiga qaaliga ee qofka oo hay dhammaan waqtiga uu lus gareynaya iyo iyo dhibaato nafsi ah oo qofka u keenayo marka dhibaatadaas ayaa isleeyahay waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dhalinyarada dhafarkuna aysan ahayn wax ku wanaagsan mustaqbalkooda iyo kan aayahooda dambe ah
shaylicyo isla weydiintan sababaha aan soo sheegnayayay dhalinyaradu inta badan u dhafraan maxaa ka dhasha marka aragtidaada Ee, runtii sida ay sheegeen baa saaxiibadii ayaga la qabaa inta macnaa ee sa- ee caqabadadu oo oo macnaa ka dhasha dhafarka ay ka mid yihiin waqti lumiska ay ka mid yihiin maxaan ku dhaca caafimaad darro keliya waxaan ku darayaa in qofka uu uu soo wajaho daal aad u fara badan ha noqoto haddii uu shaqo ama howl u ka laho ha noqoto markii ay jadwalka hurdadu ka khaldanto ee qofkii inuu mataqaanaa keliis mataqaanaa uu dareemo waxa la yidhaha daal waxa waxaa la qabaa inta kale ee- ee- ee saaxiibadii hore raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis ayaad naga maqlaysaan kaas wadaag ayaanu ku guda jirnaa waxaana kaga hadlaynaa toddobaadkan dhallinyarada iyo dhafarka martiduna waa saylici siciid sowdo xasan iyo mustafa farsame waan isku soo laaban doonaa balse markan waa tahay isku soo noqod wanaagsan intaan dib ugu laaban doodeenna bal saacado intee la eg oo hurdo ah ayuu ruuxu u baahan yahay inuu qaato haddii qofku uu waayo hurdadaasina maxaa ka dhalan kara weydiimahan iyo kuwo kale ayaan hordhignay dhakhtar maxamed cabdilaahi ciise gaaldiid oo ku takhasusay cudurada guud Ee, waxaan rabaa marka hore inaan hurdada waxyar aan ka iraahdo marka hurdada waa muhiim qofka bini aadanka waxay u tahay muhiim ah, xaaladiisa caafimaad muhiimay u tahay ee, howlihiisa shaqo muhiimay u tahay marka qofka bini aadanka waxaa loo baahan yahay sida daraasaadka ay sheegayaan ilaa sideed saac ugu yaraan ilaa lix saac inuu afar labaatanka saac uu ka hurdo marka hadduu sideed saac uu ka hurdo macnaha waxay ka dhigan tahay saddex meelood meel afar labaatanka saac afar labaatanka sac hadaa saddex meel loo qeybiyo meel ka mid ah inuu hurdayo ay ka dhigan tahay marka hadduu uu soddon sano uu masalan eh, uu jiro inuu toban sano uu noloshiisa ka mid ah inuu hurday ay ka dhigan tahay macnaheeda ma ahan markaas inuu waqti badan uu ka khasaaray balse waxay macnaheeda tahay in uu labaatan sano si wanaagsan uga faa'iidaysto macnaa qofka markuu habeenkii waqti fiican u hurdo shaqadiisa iyo howshiisa maalmeed aad iyo aad ayuu uga faa'iidaysanayaa wuxuu u leeyahay karti iyo awood Ee, marka hurdada waxaa muhiima qofka inuu qaato fatradaas ku filan si jirkiisa uu u shaqeeyo waxyaabaha marka oo, hurdadaas ka dhalanaya marka haddii la waayo maxaa ka mid ah Ee, hurdada haddii la waayo waxyaabo badanaa ka dhalanayo oo caafimaadka la xiriira sida ee, cudurkan loo yaqaano alzheimer masalan ee, maxay ahayd cudurkan ilowshiyaha inay maato maxay ahayd qofka inuun waxba xasuusanayn qofka weynaada ee macnaha inay ka tagto ilowshiyaha dhan inuu ka tago ayaa xasuustii oo dhan ay ka tagto marka ilowshiya uu ku dhaco marka waxaa loo yaqaanaa zahaimer marka inta badan dadka waaweyn uu ku yimaadaa dadka yar wuu ku imaan karaa waxaana aad iyo aad uu xariir ula leeyahay ee hurda yaraanta sidoo kaleeto ee, waxaa ku imaanaya qofka hurdadiisa ay yar tahay inuu hoos u dhaco difaaca jirkiisa marka haddii uu difaaca jirkaagana hoos u dhaco masalan waxaa u nuglaanaysaa ee, xaalad walba oo caafimaad darri ah waa u nuglaanaysaa marka waxa annaga difaaceenna oo na difaacayo waa difaaca oo immunosystemka oo jirka immunosystem jirkaas hadduu hoos u dhaco marka wax walba u nugushahay waxayna inta badan ay la xiriirtaa hurdo yaraanta siiba hurdada qofka hadday ka yar tahay lix saacadood maalintii marka badanaa maxay ahayd w h o waxay xariir badan maxay ahayd ku xiraysaa difaaca jirka oo yaraado in masalan qofkii dadka habeenka inta badan shiftiga galo oo shaqeeyo si joogto ahan u shaqeeyo macnaha waxay leedahay xataa waxaa imaan karo xariir badan maxay waxaa imaan karo in kansariska noocyadiisa uu imaado waayo waxay leeyihiin habeenka hurdadaas yar waxay keenaysaa in maxay ahayd jirkii suntii iyo wixii ay maskaxda bixin lahayd iyo suntii jirka uu bixin lahaa iyo inay yaraadaan marka saas daraaddeed macnaha jirkii wax badan ay maxay isku dulfuulaan markaasna waxaa ka dhalan kara kansarka marka waxay la xiriirintaa dadka habeenkii shiftiga galo oo habeenkii shaqadooda ay u badan tahay inay ugu nugul yihiin kansarka dadka maalintii shaqeeya ee habeenka jifta sidoo kaleeto hurdayarida waxaa aada iyo aad oo ula xiriira oo ka dhalan kara in uu qofkii weight gain inuu miisaankiisa inuu miisaankiisa kordho ayaa ka dhalan karto marka miisaankaas weynaadayna oo batayna waxaa keenaya maxay ahayd qofka in habeenkii hurdadiisa ay yaraato marka dadka rabo in miisaanka ay yareeyaan waa inay habeenkii waqti fiican hurdo ay helaan sidoo kaleeto hurdayarida marka laba nooc waaye qofna hurdada asiga ayaa iska joojiyey oo asoo jeefan kara ayuu iska joojiyey hurdayari taas waxaa lalahaa qofka asiga isku keenay qofna hurdadii ma gali karo oo hurdaba maba helayo sariirta uu tagay hurdadii wuu rabaa laakiin ma galay taas waxaa loo yaqaanaa araq waay xaale oo nafsi waaye wuxuuna u baahan inuu dhakhtar kala kulmo si arrintaas loo saxo waxyaaba badanaa keeni karo marka waxyaabaha hurdada kugu saacidaya inaad hurdo fiican ah heshid waxaa ka mid a in aad nalka habeenkii aad damisid laano nalka markaad damisid mugdigaas waxaa lasoo daayna oo badan hormoon loo yaqaano melatonin melatonin marka hormoonkaas wuxuu jirka ka caawinaya nasasho badan wuxuu ka caawinayaa in ay hurdo fiican qofka u helo dadka waxaan kula talinayna in habeenkii ay jiiftaan mid mugdi ah tan labaad cuntooyinka qaarkood sida cuntooyinkan malayga iyo cuntooyinka dufanka ay ku yar tahay habeenkii inuu yareeyo inuu cashada waqti hore uu casheeyo in uu qofkii maxay ahayd maalintii biyo badan uu cabo in cuntooyinka sida looska fuulka cuntooyinkaas inuu qofkii qaato oo badinayo haddii qofka maxay ahayd yar tahay hurdadiisa ay yar tahay isagoo melatoninkaas waxaa jiro oo kaniini ah in qofka uu qaato ten to twenty milligram ber twenty four hour-ka inuu qaato haddii marka maxay ahayd sidoo kaleeto waa in uu daawooyinka daawooyinka ee dhakhaatiirta qoraya waa inuu iska weydiiya uu dhahaa daawooyin waxaa jiro oo hurdada qofka ka qaada oo loogu talagala maalinta in la qaato daawooyin waxaa jira hurdo sabab waxaa loogu talagalay in habeenkii uu qaato macnaha intaasna layska wanaajiyo sidoo kaleeto waxaa waaye Matthew Walker nin la dhaho oo Why We Sleep kitaab lagu qoray hadda kahor wuxuu dhahay hurdayarida wuxuu la xiriiriyay in badan dadka qalaqa iyo walwalka iyo qofka taa inuu ku marmarka qaarkood ay ku imaato taa in raqba ah inuu qofka taa inuu isdilo taa macnaha hurda la-aanta waxaasoo dhan keeno ay badiyo marka sidoo kaleeto xaaladaha oo jir ahaaneed marka laga hadlayo inuu badinaayo maxay ahayd sokorta inuu badiyo dadka cudurka sokorowga inuu ku badinaayo wadna xanuunka inuu badiyo cholesteroolka badnaashihiisa inuu badiyo dadka maxay ahayd oo soo jeeda habeenkii inta badan waxyaabahaas oo dhan cudurro waa keeni karaan laakiin marka laga hadlayo cudurrada nafsiga ah waxaa ugu badan walwalka iyo depressionka iyo iyo shaqiyarida iyo waxyaabahaas oo dhan iyo xataa cabsida badan waxaa keena hurdayarida annaga ka tale ahaan waxaan soo jeedinaynaa in qofka uu helo hurdo kaafi ah ugu yaraan lix saac maalintii inuu helo marka ugu badnaan ilaa sideed saac inuu gaarsiiyo habeen walbaba inuu helo si uu taas u helana waa in uu qofka waqti hore sariirta tagaa isagoona maxay ahayd calooshiisa ay ay dabacsan tahay oo aanan aada u dharganayn asigoo maxay ahayd uu iska yareeyo teleefonkii lagu isticmaalaya sariirta korkeeda uu iska yareeyo fikirka badan iska yareeyo marka insha allah hurdo fiican uu helaya marka hurdo la-aanta qofka asagoo hurdo rabo hurdo la-aanta waxay u qaybsamaysaa saddex nooc qofna markuu sariirta tago hurdada ma helaayo maba bilaaban karo hurdada kaas waxaa loo yaqaana hurdo la-aanta qeybta hore sidoo kale waxaa jirta qofka hurdada waa bilaaba marka qaarkood laakiin waa ka go-e haddana wuu ku laabana waa ka go-e haddana wuu ku laabana haddana waa ka go-e marna hurdadaas gogo-a leh waxaa loo yaqaana hurda la-aanta maxay ahayd nooceeda gogo qofka wuxuu ka sheegana waa hurda waxyar waa soo kacaadan waa hurda waa soo kacaadi oo dhib badan tahay sidoo kaleeto hurda waxaa jirto hurda la-aan waxaa jirto qofka waa hurda laakiin waqti hore ayay hurdadii maxay u ka soo kacaa masalan wuxuu hurdayaa saddex saac afar saac hurdadu waxay ka dhammaanaysaa sideed saac asoo laakiin hurdo u baahan laakiin ma hurdo karo ma ku laaban karo taasna hurdo hurdo la-aanta qaybta dambe ayaa loo yaqaanaa marka intaasba qofkii ka cabanaya wuxuu u baahan yahay in masalan uu la kulmo dhakhtar oo nafsi ah oo waxyaabaha annaga ka isbitaal ahaan family care aan ugu soo kordhinay dhakhtar oo psychology ah oo waxyaabahaasoo dhan oo b h d ka wato waxyaabahaasoo dhan la talin badan ka bixinayo insha allah marka ilaahay idinkiis waxaan u rajeynaya caafimaad taama ummadda soomaaliyeed run ahaanteena hurdada waa qayb muhiim ah ee caafimaadkaada ka mid ah wuu mahadsan yahay dhakhtarkee markan aan dib ugu laabanno doodeenna waxaan siinayaa saylici dhalinyarada badankood waa ay qabatimeen dhafarka ah in xili dambe habeenkii la seexdo marka qaarkood way adkaanaysaa in islamarkii ay jadwalka bedelaan markaan dhinaca kale ka fiirino mala dhihi karaa xitaa dhafarka naftirkiisu qofku ka faa'iideysan karaa oo uga faa'iideysan karaa wax noloshiisa wax ku kordhin kara waa mahadsan tahay haa runtii waa su-aal fiican aan sugiin cawo dhan qofka dhafarka si bositive ayuu uga faaiisan karaa tusaale ahaan haddaan mataqaanaa tusaale soo qaatay nafteeda oo kaleete waxaa jiray xiliyo ana aad iyo aad oo dhafar jiray waqtiyo kamid waxaan samaystay in dhafarka inaan bositive uga faa'idaysto wax waxtarle nafteedii wax waxtarle inaan qabsado sidii inaan cashiro barto inaan aqoon cusub kororsado aad iyo caawisay baan uga faa'idaystay maalintii mataqaana waa iska xili jaamjaamaho badan yahay habeenkii markii qofka ugu dambeeya uu seexdo inta combuuterka gashato ka faa'iidaysan jiray maxaan ku dhahaa cashiro markaas ii yaalay inaa barto oo wax anoo isku diro mataqaana aan jaamacadii iskool minaana ka qaadan anoo iskii isku diray marka qofka dad badan ayaa mataqaana si bositive uga faa'iidaysta dad ba xitaa dadkan social media caawa dhan kasoo hadlaynay dad badan kamid shaqay u tahay way ka shaqeeyaan dadka mataqaana facebookada leh dadka youtuberada leh shaqay u tahay inay xilligaas mataqaana ama wax duubtaan ama wax dhirtigelaysaan ama ka shaqeysaan waxaa weli iminka an waxaan dhihi karaa arda jaamacadaha qayba kamid a dhammaan si bositive ayaa looga faa'iidaystaa ayaa dad badan macnaa dadka dhan kulligood ma wada oran karo laakiin in badan oo kamid bulshada ama kamid dhalinyarada si bositive uga faa'iidaystaan dhafarka habeenkii waxyaalaha caawinayan waxaa kamid ah haddaan kusii daro internetka oo kaleeto aada xiligaas u fiican iyo jawiga aada ku degan labadaas qodob waxaan isleeyahay iyadu u caawinaysa kaasi waxay keenaysa in qofkii wax badan qabsado ama wax badan u faa'iidaysto haddii qofku waxa weeyaas uu yahay qof oo fakeraya ama yahay mataqaana saatamaya
mustafo markaagan dhalinyarada waa ay dhafraan iyagu oo ku dhafraa waxyaabaha tusaale social mediahoo kale marka iyagaas dhafraaya ma jiri karaan dhafarka naftirkiisa faa-iido ay ka dhex abuuran karaan haddii ay jirto faa-iidadana waa nuucee waa mahadsantahay sacdiyo runtii su-aasha ay wadi su-aala aada u muhiim waaye runtii dhalinyarada markii social mediaha xilligaas inay faraa ka haystaan fursado badan ayaa yaala shaqooyin fara badan oo qofkii ka dhex abuura karaa shaqooyinka isleeyahay ugu badan ee wax ka abuura kara wax kamid ah inuu wax ka barto waa qeyb shaqada kamid a inaad wax baratid aqoon aadan weli arkin hore u baratid inaad qeybta online-ka ah marketing ku samey kartid oo asxaabtaada inta u sameydid dee la sheergarey kartid oo halkaas qaab online ah aad yacni ganacsiga ku samey kartid iyo inaad adigu dad u shaqey kartid oo kambani camal ah saas adigu gurigaaga jooga dad badana xilliga koronu dhacay dee xaafadaha kasoo shaqeynayay way fududahay maanta in yani qofkaasoo gurigiisa joogo howl kasta qabsado ma garata uma baahna dee xafiis iyo inuu kallaho iyo waqti badan waxay u baahan tahay bis inuu yacni internet fiican uu helo
gabagabadii bal kelimada ugu dambeysa ee aada jeclaan lahayd in aad la wadaagto dhalinta dhafra oo xitaa laga yaabo qaarkan in ay ka mid yihiin sayli ayaan markaan soo dhaweynayaa waa mahadsan tahay mar kale kelimadii ugu dambeysa waxaa loo lahaa qofka soo dhalinyaro ah oo awooda inuu iska gooyo ama iska daayo dhafarka kowax kortalayan iska dhaafo qofkaan awoodi karin oo tusaale ahaan kuwii dadaacado kasoo hadlaan waad ku mashquulinayan duruufta ku kalifaysay asagana waxaan ku tali lahaa inuu samaysto jadwal sidoo kale qof kasta waxaan ku tali lahaa oo nafteedaan ka bilaabayo in waktigeenna zawjiyada ama dhafar waxba ahaada ama si boodsi ugu faa'iidaysano waxaa ugu qaalisan in noloshana haysanaa waa waktiga marka qof kasta waxaan u baaqiyaa waktigiisa inuu ka faa'iidaysto haddaan wax baranayno ama haddaan shaqaysayno ama haddaan wax kala qabsanayno oo wax aa mataqaana muhiimka noo ah marka inta ayaa dhalinyarada mataqaana ama dhammaan dadka kuwa tali lahaa dhafarkoona saan caaw ka hadalnay waa cudur saabeyntiisa aan ogsoonahay qof kasta waxaa kula tali lahaa inuu iska dhaafo qofkii awoodi kara kii aan awoodi karna in si boodsi ugu faa'iidaysto soodow kelmadaada u dambeyso soo dhawow sacdiya yaabaa kelmadeeda ugu dambeysa waxay tahay aniga iyo dhalinyarada soomaaliyeed intaba waxaan ugu dardaarmayaa in waqtigeena sida ugu haboon aan uga faa'iideysano waqtigu waa raasumaalka qofka maanta uu haysto marka dhafarka xitaa haddaanan daynayn inaan xoogoo iska yareynaan dhihi lahaa waana mahadsan tahay igu kicisyo deebaada daaqiilkeeda carta igu kukisiyo dabka igu baxaayo dadowobta igu shidan dabka igu baxaayo dadowobta igu shidan damqashada dareenkan dibna hayga ruugaa
waa hagaag guud ahaan dhegaystayaal toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen saylici siciid sowde xasan iyo mustaf warsame oo uu wehliyey dhakhtar maxamed cabdilaahi ciise gaaldiid waxaana toddobaadkan kaga hadlaynay barnaamijkeenna dhallinyarada iyo dhafarka way mahadsan yihiin dhammaantoode intaan dib ugu kulmi doono barnaamij midkan la mid ah toddobaadkeena soo aadan haddii uu rabbi qadaro nabad dhegaystayaal habsanay dunidu